intii dhimanta ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo degdega nimankii mujrimiinta ahaayo oo argagixisada ahaayaa dhibaato halkan ka geystay dhibaatadaasuna hadda mid loo cusub maahaane waa miday waayahanba ummaddan soomaaliyeed meel kastay joogto ku soo haayeen gobolkan hiiraanna dee waaba dhibaatada waa u badinayeen waayahan dambe laakiin ayaguna horena uma mahadin haddana ma mahadin doonaan haddii alla idmo waxaysan ogeyn laakiin ummadda islaamkaahu ilaahay dhimasho waa ku xukumay inay dhimanaan waa og yihiin qof kastoo islaama gacan ka xaqdaranu hadday disho ayagoo guryahooda jooga ama goobahooda ganacsi joogana in ilaahay janno gelinaa ilaahay u ballan qaaday kitaabka ilaahayaa sheegaa culummada ilaahay oo diinta islaamka ka wakiil aha u sheegtay geerii welwel kama qabaan qof kastana inay wakhtigeedii dhimanayay wakhtigeeda ini dhaafayna waa og yihiina welwel kama qabaan waxaa dhibaato qaba adduunkaanna sharafdarra u sugnaatay aakharana ilaahay cadaab ugu bishaariyey qofka qof islaam ahoon wax ka qabin oo waxaga ka qabin naftiisa iyo maalkiisa iyo u beereeray naftiisana goyna ama dhibaato dhaawac ahoo halisa u geysana maalkiisana baabbi'ina waxaan leeyahay marka kuwaas arxan ka sugi mayno ilaahayaa intuu maaragtay aan ka badbaadaynana ilaahayaa laga badbaadinaayey haddana inta qofkaan wakhtigiisu gelin ilaahay baa ka badbaadinaa ilaahay ana waxaan ka baryaynaa in ilaahay ummadda ka badbaadiyo ilaahay ummadda ou ka qabtana ilaahay aan ka baryaynaa waxaan leeyahay mar labaad intii dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantana allah caafiyo intii maalkoodu ku burburayna ilaahay meel kaloo kayr qabto waxa ka siiyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba iyo isteydyada dowladda ka mid ahee soomaaliyeedba waxaan ugu baaqayaa dadkan arxanlaawayaasha oo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed ee dhibaatada ku haya xoogan iskaga kicinna ma waayne midnimaa laga maqane midnimo aan qaadanno dowladdayna aan taageerno nimankaas argagixisada ayagaaba xumaan ku midoobe war ilaahay aan idigu dhaarshay dadka soomaaliyeedow aan wanaagga ku midoowno argagixisadan aan iska celinno